magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya dagaalo halkaasi ka dhacay in sideed qof ay ku dhinteen ilaa labaiyo tobanna ay ku dhaawacmeen dagaaladaasi waxaa la sheegayaa in ay dhex mareen laba beelood oo degaankaasi dega waxaa b b c da u waramay qof degan magaalada marka oo diiday magaciisa inuu sheego sababo dhinaca amniga aawadeed waxaana uu markaa isagu ka hadlayaa xaaladda hadda marka ay ku sugan tahay saaka adiga laga baxaa xoogaa yar un dagaalba bilowday adiga waa dagaal oo masalan hal saac oo kale qaatoon buu iska ahaa qoloon baa meesha ka baxdo qolo kaleaan iska macnaha aad ka imaatay horta waa khasaarama inuu iska jiraa meel kulliwaa taqaanaa qola hadday ka baxdo qolo kale ay imaato khasaarunuu iska imaanaa laakiin hadda waa qolo la beegsanayo mise dad hadda gooni ahaan loo raadsanayo ma jiro dadka shacabkaana waa cabsi un way iska jirtaa kuwaa ogtahay meel hadii dagaal uu ka dhaco haba yaraadee khasaar waa barakac iyo waxyaabahaas qaar laga barakaca waa iska jiraa wax alaal wixii markaasi rabsho kuwadan ay iska soo daaciyeen oo laga qabanayaa markii loo sheegay
dhanka kalena hadda toos waxaa khadka telefoonka ugu jira wariyaha b b c da ibraahim maxamed aadan ibraahim xaaladdu maanta siday tahay
cabdirisaaq sidaa uu sheegayba qofka jooga magaalada marka xaaladu maanta way deganeed kadib dagaalkii xalay ee waqti dambe ka bilowday duleedka iyo gudaha magaalada marka halkaasoo ay ku dagaalamayaan maleeshooyin beeleedyo ku loolamaya awoodda degmooyin badan oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose iskoorimaadkii xalay oo waqti dambe bilowday oo laasaakii soo gaaray ayaa la sheegay in maleeshiya beeleed ay kula wareegeen magaalada marka kalena wareegeen maleeshiya kale oo halkaa horey u joogtay khasaaraha sida aad sheegtay ilaa waxaa lasoo wariyay sideed qof inay ku dhinteen iskoormaadyadii ugu dambeeyey dhowr iyo tobanna ay ku dhaawacmeen xaaladdu hadda way degan tahay dadkuna ganacsigii dib ayay magaalada u bilaabeen waxaana magaalada xarumihii dowladda ee ee hadda magaalada marka ku sugan ciidankii cusbaa ee la wareegay magaalada habeennimadii xalay
ibraahim markaa dagaalkan waxa uu ku kooban yahay magaalada uun mise dabaddana dagaala ka jira
cabdirisaaq sida aad ka warhaysayba dhegeystayaasheenana aan horey ula socodsiinay dagaaladan mudday soo socdeen gobolka shabeellaha hoose tuulooyin iyo degmooyin badan oo gobolka ka tirsan ayay dagaaladuna ka dhacayeen oo maleeshiya beeleedyadu ay ku dagaalamayeen dhowrkii toddobaadee ugu dambeeyey ha yeeshee dagaalkani waxa uu bilowday dhowr maalmood kahor wuxuuna ka dhacayay deegaano badan sida degmada shalaambood tuulooyin ay ka mid tahay buufow ceel jaalle iyo degmooyin kale oo ka tirsan gobolka marka dagaalkani mudduu cabdirisaaq soo socday aakhirkiina magaala madaxda gobolka ayuu dagaalku isugu soo biyashubtay taasoo hadda xalay ilaa saaka uu dagaalku ka socday ha yeeshee hadda xaaladdu ay degan tahay marka wax waan waanihi ma jirta oo la doonayo in lagu qaboojiyo dhibaatadaasi dhacday
dhowr jeer oo hore ayay dowladda soomaaliya shirar u qabatay beelaha ku dagaalamaya gobolka kuwaas oo ay ka soo baxeen natiijooyin markii hore xabadda lagu joojiyey oo laysugu keenay beelaha laakiin waxaad moodaa in dagaaladu ay mar kasta dib usoo cusboonaanayeen hadda kulan deg dega oo ay golaha wasiiradu ku yeesheen magaalada muqdisho ra-iisul wasaaruhu waxa uu ka soo saaray go-aan ku aadan in xabadda si deg dega loo joojiyo islamarkaana wafdi ka kooban xukuumaddu ay ku jiraan wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka iyo wasiirka gaashaandhig oo ay sida ugu dhaqsiyaha badan u tegi doonaan magaalada marka mahadsanid ibraahim maxamed aadan wariya